إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeeniraadiya alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah dagaallo inka badan lixdan askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ayaa ka dhacay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada etoobiya ayaa qof shacba ku dilay degmada shinile ee gobolka city oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka uga adkaatay dowladda federaalka ciidankooduna ay niyad jabeen maamulka la baxay puntland ayaa hogaamiyaha maamulka isku magacaabay s c kaatumo ku eedeeyey inuu wado howlo lagu burburinayo maamulada jubbaland iyo puntland dowlad diini ah ayaa deegaanka hawa ee gobolka shabeellaha hoose waxaa loogu soo xiray macallimiinta wax ka dhiga madaarista halkaasi ku yaala intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargarooba faahfaahinta qodobadii aan idiin soo sheegnay
قرآننا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeennimo axadda labaatanka dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan toddobiyo tobanka bisha shanaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan dagaallo inka badan lixdan askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ayaa ka dhacay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka degmada muqakari ee gobolka hiiraan dagaaladani oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay sagaal iyo toban askari oo uu ku jiray sarkaal lagu magacaabi jiray xuujaale halka ay ku dhaawacmeen afartan iyo laba askari sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladani ku soo furtay hub rasaas iyo saanad ciidan ciidamada etoobiya ayaa qof shacba ku dilay degmada shinile ee gobolka city oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkanina waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena axmed cabdulaahi askarta ciidanka itoobiya ayaa habeen hore weerar ku qaaday degmada shaniile ee gobolka city waxayna halkaasi ku dileen hal qof laba kalena waa ay ku dhaawaceen sidoo kale ciidamada itoobiya ayaa isla gobolkaasi ku hasuuqay xoolo ay leeyihiin dad soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas iyagoona dhanka kale dhibaatooyin kala duwan ka wada gobolka aadan alaale oo ka mid ah dadka kasoo jeeda dhulka soomaali galbeed ayaa ka hadlay dilka iyo dhaawaca ay geysteen askarta itoobiya iyo dhibaatooyinka kale ay ka wadaan gobolka quwadka dhallinyarta ee iyagoo oo xoolahoogii la jooga laga qaaday meel u dhow qaraf oo toddoba dhallinyara ah waa la qaaday xilligii la qabtee la qaaday xoolihii ay la joogeen konton waa la waayey horta konton neef waa la waayey meel allaala meelay mareen ilan dadkii ilaalinayay baa la qabtee dhallinyartiina iminka ilaa iminka bilahan oo dhan kola waash kol macayso iminka jigjigay joogaan odayadii baa ku daba daalay war ubadkaygiina siiya waxa weeye meesha xoolaha lagu laayay waa madane dhallinyarta meesha laga soo qabtayna waa meel qarafka jeedaa xilligaa dhallinyartaas xoolahoogii bay la joogeen bilooyinkii u dambeeyey etoobiya ayaa kordhisay dhibaatooyinka ay u geysanayso dadka ku nool gobolka city ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka uga adkaatay dowladda federaalka ciidankooduna ay niyad jabeen waxaa faahfaahinta warkana inoo haya wariyaheena mubaarak cumar waxaa sii soo taraya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka adkaatay dowladda federaalka kule najiis oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay in looga adkaaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankooda niyad jabeen kadib markii qosaskooda laga saaray guryihi ay degnaayeen wuxuu sheegay in xasan sheekh weli dowlada shisheeye ka codsanayo in ciidamo dheeraada loo soo kordhiyo wuxuuna askarta dowladda federaal ku tilmaamay kuwa aan tayo lahayn tiro badnam hal uu sheegee maanta toddobaatan kun ilaa siddeetan kun ciidan gaaraya soomaaliya mushaar ka qaata seventy to eighty thousand marka la isku daro yacni ma aha kuwa gobollada daraawishaha lama rabo kuwa dowladda dhexe ay mushaarka siiso waxaa leeyahay shabaab la iskama celin karo waxaa loo baahan yahay qabiil waxaa loo baahan yahay ciidamadii shisheeye in lasoo kordhiyo hadda madaxweynuhu muxuu codsadaa turkiya kuwa keen masaray kuwa keen uganda kuwa keen halkaasaa maraynaa ciidamadii soomaaliya waa seventy to eighty thousand soo ma ah reason bean mushaar waa qaataan laakiin sababku waxa waaye dowladnimadu markay musuq maasuq noqoto oo la evicti gareeyo familiadooda laga saaro meelahay deganaayeen ayagoon loogu bedelayn meel kale waa niyad jabeen dagaalkii soomaaliya dagaalkiina waa shabaabna waa waa nalookaadkaada runtii haddii been la sheegayana waa wax kale tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii safmareenka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaano degmooyin ka tirsan gobolada hiiraan shabeellaha dhex iyo shabeellaha hoose ayaa waxaa aada u soo badanaya xildhibaanada dowlad federaalk ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoon isku eedanaya jabkii ku gaaray dagaaladaas maamulka la baxay puntland ayaa hogaamiyaha maamulka isku magacaabay s c khaatun oo ku eedeeyey inuu wado howlo lagu burburinayo maamulada jubbaland iyo puntland faahfaahinta warkanina waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed qaasim maxamuud ciidi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha isku magacaabay s a c khaatuma oo u geefay maamulkooda iyo kan jubbaland waxa uu tilmaamay in cabdulqaadir firdhiya oo qalinka ku dugay qorshe la doonayo in lagu dumiyo labada maamul oo khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyo xasan sheekh firdhiya ayuu ugu baaqay inuu si deg deg ah raaligelin ugu bixiyo arrintaas isagoona xusay in marnaba la dumin karin maamulkooda la baxay puntland iyo jubbaland godob baad ka gashay dadka reer jubbaland waxaad saxiixday warqad laleeyahay jubbaland ha lagu duulo ha la burburiyo oo warqada jubbaland ha la burburiyo ha lagu duulo dhiigooda iyo maalkooda iyo jubbaland in la burburiyo lagu xalaalsanayo wax ka saxiix taas ilaalinta s s c macnaheedu ma aha taas waxaan leeyahay laba jeerba raaligelin ha bixiyo hana ka noqdo si babliga ha uga noqdo warqadii uu saxeexay firdhiye ee ahayd jubbaland ha lasoo burburiyo ha lagu duulo ha ka noqdo raaligelin haga bixiyo gobolada sool iyo sanaag baan isla doonayaa oo puntland baan ka soo goosanayaa sanaag inuu inuu telefishin ka yidhaahdo arrintaa raaligelin ha ka bixiyo maxamuud ciidi dirir ayaa waxa uu sidoo kale weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku eedeeyey inuu ka shaqaynayo wax burburin oo keliya islamarkaana oo marba ku duulaya gobol hor leh isagoo maamul goboleedyada kale ugu baaqay inay kasii qayb ahaadaan xisbiga xasan sheekh xasan oo dalkii burburinayo maalinba gobol ku duulaya in lagula xulufeeyo insha allah waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay si fiican uga dhergeen habeen saddexaad xasan iyo tiimkiisu wixii ay soo bandhigeen inay tahay inay dalkii soomaaliya dhammaantii burburiyaan inaan waxba loogu iman doonin xasan maanta qorax casar joogto weeyaan xukunkiisii koob iyo toban bilood baa ka hadhay saddex maamul goboleed oo sharciyadii ka dhacday uu u yeedhay ila soo fadhiista buu yidhi aniguna qorax casar joogtaanahay sharciyadda way iga dhacaysaa isku isku mabaadi baynu nahay isku mustaqbal baynu nahay waynu wada joogaynaa sharci daraynu ku wada joogaynaa hadalka maxamuud ciidi dirir ayaa kusoo aadaya xili maalmihii lasoo dhaafay oo khilaaf ba-aan ka dhexeeyey maamuladan oo shisheeyuhu ka yagaleelay soomaaliya arrintan ayaa timid kadib markii xasan sheekh iyo inta taageersan ay samaysteen xisbi u gaar ah kaas oo sababay inay xisaddu cirka isku sii shareerto dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dowladdiini ayaa deegaanka hawaa ee gobolka shabeellaha hoose waxaa loogu soo xiray macalimiinta wax ka dhiga madaarista halkaasi ku yaala faahfaahinta qodobkanina waxaa inoo haya waryaheena mubaarak cumar dowradani oo ahayd mid uu soo agaasimay maktabka dacwada deegaanka hawaai ee gobolka shabeellaha hoose ayaa loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanka hawaai dowrada loo qabtay macalimiinta ayaa soconaysay muddo siddeed iyo toban maalin ah islamarkaana macalimiinta loo qabtay waxay ku qaateen duruus kala duwan gabagabada dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo isugu jira waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah macalimiinta dowladda loo soo xiriyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen dowladd iyo waxay ka faa'iideen iyagoon ugu mahad celiyey maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose ana waa la yidhahda macalin axmed oona jooga deegaanka xawaay dowratu nucmaan bin bashiir lagu magacaabo shicaarkeedana uu yahay sismu rabbi lkacba dowladaas waxay noo socotay muddo sideed iyo toban maalmood ay noo soo gabagabootay xalay aniga waxaan ka mid ahaa macalimiintii ka faa'iiday dowlada ilaa toddoba macalin ahayn sidoo kale waxaa faa'iiday dowlada macalimiin waxa kale aan kutubo oo kala duwan ayaan ka faa'iidnay sida alwaajibaati almutaxdimaat calaa kulli muslim wa muslimatin iyo waxaa kale ka faa'iidnay dalaa'il fi xukmi walmuwaalaat ahli alishraaq iyo alarbacuun xadiis fi dami tacasubi alqudiya maasha allah boqolkii boqol niyadood aad bay u fiican mujaahidiin waa saciid cabdilcaziiz waa ana ku nool tuulada hawaai maasha allah jawiga tuulada aada iyo aad buu u wanaagsan yahay baryahaan noo socotay dowr oo aad u fiican maasha allah qayim ah marka alxamdulilah dowladii aan aan ku qaadanaynay kutubo oo saddex ah saddex kutubo aan ku qaadanaynay waxaan leeyahay allah ha barakeeyo dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaad sixaana uu qabanaya maktabka dacwada bulshada ku nool deegaanka hawaai iyagoon lagu dhisayo wacyiga diineed ee bulshada dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynayaa warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan